عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره haadaakani baabu jawaasi aadaani alacmaa ruuxii indhaala ah aadaankiisa bannaanida ay bannaan tahay oo ruux indhali inuu addimo muadin noqdo taa jawaaskeedii buu baabkeedii yahay idaa kaana lahu hadduu isaga u sugnaaday man yukhbiruhu ruux u warramayo oo waqtiga u sheegaya haddee isagiina wax maarkayo waqtiguna waa wax mushaahado ku xidhan bal marka haddii cid waqtigii u dabdinayso u sheegaysa ay jirto inaanay dee wax dhiboo ku sugani jirin ay bannaan tahay inuu muadin noqdo taas buu baabkeedii yahay xadaثna cabdullaahi bnu maslamata can maliki can ibni shihaabi can saalim bni cabdillaahi can abiihi ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam qaala sanadku dee waa rijaashiibaa bal matala egan kutubta oo dhan ba aada ugu soo wada noqnoqonaysay markaa saalim bnu cabdillaahi ba abihi cabdullaahi bni cumar buu xadiidka ka warinayaa wuxuu yidhi cabdullaahi bni cumar rasuulkii ilaahay baa yidhi salawaatuullaahi wasalaamu calayh inna bilaalan bilaal yu-adinu wuu aadaamayaa bileylin habeen adu waa darfiyo macnaa fii leylin weeye habeen dhexdii buu aadaamayaa oo waqti weli aanu waagu baryin buu aadaamayaa kole xikmadduna way noo dambaysaa oo dee waxa weeye arrinka maxaa waqtiguna khaasatan waqtigee uu aadaami jirayo ujeeddada iyo qaradka ama hadafka uu leeyahay aadaanka hore xadii baabkayno ama casharka inooguba iman doontaa ee fakuluu cuna washrabuu cabba xataa yunaadiya ilaa uu ka dhawaaqayo ka adimayo ibnu ummi maktuumin ummu maktuum inankeedu inan ummi maktuum intuu ka dhawaaqayo macnaa bilaalka bilaal aadaankiisu wuxuu dhacayay intaan waqtigu gelin dee kol haddaanu waqti gelinna salaaddii subaxna lama tukan karo ruuxii doonaya inuu soomona wax cabbitaankii iyo wax cunitaankii waa u bannaan yahay ee bal matalan markaas xaaladii naasna iskaga jira weli waa habeene ilaa ibnu ummi maktuum aadaankiisa ka maqlaysan uu ka aadaamayo kol haddii laakiin ibnu ummi maktuum aadaamo isaguo cindaalfajri buu aadaamayay dee waana cid waa loo sheegayeyne ayuu aadaamayay markaa dee waxaa joogsanaya wixii la cunayey wixii la cabayey ruuxii soomayo dee xaaraan buu noqon dee salaadiina way bannaanaanaysa waa salaadii subax uma qaala ibnu cumar baa yidhi koley riwaayaadka qaarkood si wuxuu cid ka sokaysaa tidhi baa yimee laakiin riwaayaadka inooguba yimaadeen haddii ibnu shahaab lagaba soo naqliyo haddii saalimna koley mustanadkooda hadalka ibnu cumar buu ahaaye ina cumar wuxuu yidhi wa kaana wuxuu ahaa rajula nin acmaa indhala ayuu ahaa maxalushaahidku waa halkan weeye nin indhala ayaa muadin ahaa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh muadinkiisiina ahaa xaggan kale qeydka uu ku qayday idaa kaana lahu man yukhbiruhuna waatanoo waa indhala-aayoo laa yunaadii muu aadaami jirin xataa yuqaala lahu ilaa lagu yidhaaho asbaxta asbaxta waad waa beriisatay waagoogii waa beriyo marka dee loo sheego waagu inuu beriyo aadaanka ka horeynaya dee duluuculfajri waa ka bilaal buu ahaa xukumkiisana waa ta aan soo marno xikmadiisu dee waxa weeyaan waxa ka dhalanayo ah inuu ruuxu taxriim dee aanu wixii uu cuniyo cabay xaaraamkaba ahayn laakiin xikmadda iyo qaradka loo aadaamayo way inoo dambeeyaane aadaanka bilaal aadaanka ibnumi maktuum waa ka duna oo cinda duluuci ilfajri buu dhacaya markaasna waad waa beriisatoo dhulkiibaa iftiimay ujeeddadu maaha waagii uu baryey weeyo dee markii la yaqiinsado waagii inuu barye uu horeyn muuqdo ayuu isagu aadaamayay wa kaana rajulan acma laa yunaadi xataa yuqaala lahu asbaxta asbaxta waad waa bariisatay waad waa bariisatay bal marka ayn kolley waa xadiid qaybo uu leeyahay dee ilaa soom iyo in ka dambaysaba kusoo noqnoqon doona xataa adab iyo meelo kaba dambeeya sababtuna waa fawaa'ida iyo axkaamta kala duwan ee kuba suganba waana inoo soo noqnoqon doontaaye laakiin bilaal habeen buu aadaamayey wuxuu aadaamayana way noo dambaysaa ibnu ummi maktuum baa imika baabku wuxuu baabaysnaa mu'adin buu ahaa waa kan oo rasuulka ilaahay kol aduu aadaamaya dee ruuxun dhali inuu mu'adin noqdo waa shay jaa-isa bannaan laakiin kol haddii dee uu ku xidhan yahay waqtiyadii salaaduba wax mushaahadata ay kuba xidhan tahay isagiina aanu arkahayn waa inay cidi u sheegto hadduu markaa cid haysto ama mu'adinkan kale laba wadaagsanaya saa bilaal oo kale haba noqdo ama ruux kale haba noqdo arrintiisan uba xil saarnaaye bal haddii cidi u sheegayso iyada markaa dee mu'adin inuu noqdo shay jaa-isa weeye baabku intaasuu inooguba baabaysan yahay waxyaalaha kalena wuu soo celcelin doonaa halkana bal midharh baan kaba soo qaadaynaa waxaa sharaxa kuba sugan ibnu ummi maktuumna sheekhu raximah llahu tacaala tuu yidhi magaciisa waa tay u badan yihiin camrin baa la odhanayay barkood baa yidhi markii hore xuseyn buu ahaa saad ee markii dambe rasuulka ilahi baa cabdilaahi kuba magacaabay waa nin quraysho reer bani caamiro hore uu islaamay aabbihiina iyadana sa loo badan yahay qays ibnu zaa'ida kolley waxyaalo kalena waa la yidhi hooyadiidan bal matalan loo tiiriyeyna waxa weeyaan dee caatika la odhanaysa imaka halkan sharaxay uguba sugan oo haween reer bani maqsuum ay ahaydba ee waxaa kuba sugan dagaalkii qaadisiya waa joogay iyadii baana uu lagu dilay macnaa ninka indhaala ayaa tegey bal kutubta qaarkood inuu raayaba siday baaba kuba sugnayd laakiin dee riwaayaadka qaarkoodna uu soo noqdaa la yidhaayo ninkii indhaal aayee suuratu cabasa dee kuba xusnaa cabasa watawalla anjaahu loo camaana isaga ayuu ahaa arrin baa laakiin halkan iigu sugan sharaxa oo sheekhu wuxuu leeyahay barhkood baa waxay sheegteen inuu indhala-aan ku soo dhashayoo hooyadiiba sidaasaa loo yidhi ummi maktuum waa kii qarsoonaaye araggiisuba qarsoonaa hooyadii laakiin wuxuu leeyay walmacruufu annahu camiya bacda badrin bisanatayn kolley haamishkana tacliiq baa kuba suganoo dee waa arrin aada u fog oo beder dabadeed waqti laba sanadood ka dambayso indhabeelay suuratu cabasna makay ku soo degtayoo taas bay ahayd bal markii uu madiine yimi waayo dadkii ugu soo horhorjarooday weeye oo muscab ibnu cumayr dabadii unbuu yimi waana dadkii dadka dee wax sii baraya dacwada sii waday intaan rasuulku ilaahay imanba madiina waayo muscab dabadii buu yimi isagoo da indhala buu yimi bal adigu hadalkani si u dhacayba kolley haamishkana way kuba sugantahay bal taas waxyaalaha tacliiqiisu waxyaalaha bal markaa inooguba sugan ee kale waxa weeyaan markay salaada subax noqoto salaadaha kale maaha waagoon beriin aadaan loo sii aadaami karo baabbuu inoogu keeni doonaa wixii kalea mee jaanibka ku tacalluqsanna waan arki doonaa bal taasba wey masjid keliya inuu laba mu-adin yeesho bal taasna dee rasuulka ilaahi masjidkiisii baaba lahaaye jawaaskeedna iyadna way nooguba sugan tahay waxyaalaha kale halkan kuba suganna waxa weeye rasuulka ilaahay wuxuu yihi ilaa dee sawdka bilaal ha ku kadsoomina oo salaftiga inoo dambeeya iyaanu cuntadiinni iyo waxa cabayseen idinka hor joogsan laakiin markay ibnu ummi maktuum maqasho codkiisaa maqashaan ka joogsada wixii weeye dee markaas bal markaa taasna maxaa inooguba sugan dee sawd baa la ictimaadsaday ruuxan dhawaaqiisii garasho la garanayo daraaddeedoo halkaa markaa waxaa halkan iguba sugan markay riwaayo noqoto xadiid la warinayo ruuxii raawiga ahaa haddii aanu uba muuqan ruuxa laakiin wuu garanayaayo waa dee ruuxu garanayo bal taasoo kale in saas la ictimaadsan karoo wax lagu warin karo kolley waxay halkan u soo qaateen shucba imaamkan aynu nagu badan ee imaamka ah ayaa arrintiisu ahaan jirtay kol haddaana wejiga muxadidku kuu muuqan wax ka warin maxaad ka ogtay inuu shaydaan yahay xadaanaa xadaanaa taasuu yahay waa shucba taas arintiisaahaydoo markaa watay soo qaataana waa kan dhawaaqaa mu'adinkaba salaadii lagu tukanayo ee lagu soomayo ee lagu afurayo oo bal taasoo la ictimaadsanayana waa taas markaa jawaaskeedu haddii dee ruuxii laba garanayo ee waxaa iminka soo gelaysaba cashiradadan iyo waxaan dee dadkii intay kuba baaheen ruuxan waxaa la arkaa codkiisu mu garanaya wejigiisii ma arag ma ictimaadsan karaa ruux ka warinaya isagii ma noqon kara ha uu ka noqonaya wayo waa ruux isagii uu abtirsan karo waa sheekhayga odhan karo kama warinayo kale arrintaasna dee waa arrin malaadee imika haatan dadkii dee jaanibkaa yaqaanay baa haatan iska sii gabaabsiyo dee aynu waqtiyadii aanu soo gaadhnay taase dee arrin weyn baa iska jirtay oo duqolooyinkii fiqiga yaqaanay oo kaleo idaacada iyo waxay odhan jireen markay rabadaan noqotayo taa hadday sheegayeen dhawaaqooda lama ictimaadsanayo oo laguma soomayo oo waxyaalo saasa mandiqada way iskaba jirta raggii adigu fiqiga aqrisanaya arrin saasoo jiray oo bal marka jaanibkaas ay noqoto oo kolkole ay taa soomamkaba uga hari jireen haddii idaacadi sheegto oo kale ee bal muhimku taa in laba ictimaadsanayo arrinta kale jirtaana nin indhalabaa meesha inooguba sugan marka ruuxa aha iyo aafo kuba sugan haddii looga jeedo tacriifeen ceebayn loogaba jeedin ee shay jaa-isa weeye way bannaantahay kolley adabna waata ugu keeni doono laakiin waa inay tacriif noqoto ceebayn maaha ee waa ruuxii waa wixii lagu garanayey tii lagu garanaya lagu sheego waaba sidii lagu garanayay baasi kuma sugna ninkii hooyadii loo nisbeeyo umna aabihii waa la garanaya haddana waa tan waa kuba shuhroobay dee ruuxii hadduu kuba shuhroobay oo weliba iyadana ay tacriifuun tahay wax kale aan loogaba jeedinna waaba basi oo ismaaciil ibnu culaya waa kan nagu soo noqnoqda walow la yidhi uu nici jiray saa daraaddeed shaafici oo kale dee hadna kolkol ismaaciil ibnu ibraahim iyadoo la yidhaha waxaa aada looga dee marka horeba hagaag loo garanaya oo looga sii macrifo banaanaya ama kaba shuhroosnayd iyadoo ismaaciil ibnu culaya la yidhaha shaafici baa laga soo naqliya ohan jiray waxaana warramayba ismaaciilkii alladii yuqaalu lahu ibnu culaya isagaa iska duwaya inuu ku yidhaaho alla ku yidhaaho ee dadka ay kuba yidhaahaan ina culaya taasoo kale waa isagoo dhoodhowrideeda waa waracoodiiye bal taasna banaanideedu way nooguba sugan tahay xadiidkuna way noo soo noqnoqon doonaa marka taasi waa baabulaadaani bacda alfajri aadaankii la aadaamayay fajriga dabadii ayuu baabkiisii yahay kolley laba baab baa isukeen daba socda baabulaadaani bacda alfajri iyo baabulaadaani qabla alfajri dee say u kala horeeyaana wuxuu keenayay in qablalfajriga lasoo horreysiiyo tartiibta dee marka la eego wujuudka bacdafajrigana la dambaysiiyo marka sababta uu sheekhu kaa u dambaysiiyey baa halkan ibnulmunayir leeyahay wuxuu u soo horreysiiyey tan oo qablalfajri ugaba soo horreysiiye dee kii ahaa qablalfajriga horta marka horeba dee asalku marka la eego aadaanka waxa u badanne waa xaalo khaasatani subaxiye inaan waqtigu markuu soo galo mooye aan mar kale la aadaamin duhuululwaqti waa ti aynu soo maray markaan aadaanka sheegaynay ujeedooyinkiisa inay kaba mid tahay dee waa alicraam bidukhuuli lwaqti waqtigiinu soo galay laisogeysiiya marka taas baa asal ahayd marka arinkan subaxuna waa arin naadira oo gaar ah oo baahidan loo baahday dadkiibaa hurdee bal wax sii baraarujiya ayaaba loo jideey eetatii badnayd ee asalka ahayd ayuu horreysiiye weeye gees kalena waxaaba iska jirta aimo qaarkood leh qablalfajri lama aadaamayo aadaan qablalfajri la aadaamaya waxa weya kana aadaanba mahay oo waxyaa tadkiir iyo umuuro kale laba yidhaha dee qowlkooda kolley maaha wax marjuuxa weeye bal umuuraha daraaddeed ayuu usii horreysiiyo macnaa waxa weeyaana aadaankan qablalfajri la aadaamayo qaradka loo aadaamayo iyo kan bacdalfajri la aadaamayo qaradka loo aadaamaya way kala duwan yihin oo midde waxa weeye salaadii baa loo aadaamayaa waqtigeedii galay waana waqtigaa dee in laduba tagon lays ogeysiinaya midna arrin kaloo inoo dambaysta loo aadaamaya baabka ka dambaysta inooguba imanoo bal adigu sababta usoo horreysiya kan taasay yidhaaheen aimadii kitaabkan kaba hadashay bacdigood wuxuu uhi markaa musanifku xadaanaa cabdulaahi bni yuusufa qaala ahbaranaa maaliku can naaficin can cabdilaahi bni cumara qaala anahu qaal oo cabdulaahi bni cumar baa wuxuu yidhi ahbaratnii waxay ii warantay xafsato xafsa waa walaashii waana uma almu'miniin laba saxaabi baa xadiidka inoogu wada sugnaanaya markaasoo kala warinaya ana rasuulallaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay kaana inuu ahaa ida ctakafa markuu nagaado ictikaafo uu nagaado almu'adinu mu'adinku lisubxi waa lidee lintidaari subxi weeye ama liadaani subxiba subaxa aadaankiisa uu nagaado lafdigu san baa dhacday bukhaari ruwaaddiisii mucdamkoodna san bay kuba wariyeen cibaaradan deena kolley aimo kala duwan baa waxay ku tiriyeen cibaaro mushkila inay tahay laakiin xadiidkan imaam maalik buu dariiqiisa kuba wariyey imaam maalikna dee bukhaari owne waa cabdullaahi bni yuusuf mooye dad badan oo kale ayaa kaba wariyay oo xadiidku dee muwada'a buu ku sugan yahay muwada'a buu ku sugan yahay muwada'na riwaayaadkiisaaba aada u badan iyo dadka kale kaba wariyey waa mid waxaa kaloo xadiidkan wariyey muslim baa wariyey iyaguna markaa lafdiga muwadac ku sugan waana kitaabkii uu kaba soo sheekhii uu kaba warinayay kitaabkiisa kuba sugan wuxuu kaana idaa sakata almu'adinu min alaadaani lisalaati subx ictikafo bedelkeeda sakataa kuba sugnayd saxiixa muslimna iyaduna sidaasaa kuba sugan bal markaa waxay leeyihiin lafdigu dee kitaabka ilaahay un mooye kitaab aan la ol lahayn waxbaa ku jira ama waham baa dhacay ama qalad baa dhacay ma jirto shaafici cibaaradiisiibaa id aba allahu an yasixa ilaa kitaabu ilaahay waa iska diiday kitaabkiisa un mooye inuu kitaab dhammaan wada saxiix noqdo marka lafdigani waa lafdi wahama ee lafdiga debla markaa toosan ee waxa weeyaan xataa ruwaadda bukhaari barhkood baa kan kuba islaaxiye waxa weyan san kuba islaaxiye waa lafdiga ictikafo bedelkeeda in laba yidhaaho sakata la yidhaho saasbaa dee muwada kuba sugan saasaana ruwaadii muwada guud ahaanba raggii muwada wariyoo dhammi dee wax la madbaceeye kutubtoodii waxaan la madbacaynba siday kuba wariyeen weeye saxiixa muslim sida ku sugan weeye bal lafdigani kitaabkii ha dhaco barhkood ha tawjiihiyeen oo dee waa markaa uu nagaado u fadhiisto isagoo sugaya aadaankiiyo waaga berigiisii saa ha kaba cabireene bal waxaan leenahay lafdigii sawaabka ahaa ee dee kuba sugnaa xadiidka waa idaa sakata marka maxaan odhanaynaa haddaan ictikafo sakata ku bedelano kaana wuxuu ahaa laakiin laftigu dee waa sii jumhuurtii ruwaadii bukhaari ay ku soo wariyeen waa suurtagalna markaa cabdullaahi bni yuusuf oo sheekha markaas ah waana talaamiiddii maalike in arrintani ay kaba dhacday waayo ruwaadii kale maalik saas lafdigoodu ma aha ictikafa ay idaa sakataba markaan leenahay markuu aamuso almuadinu muadinkii muadinkii waa aamusay aamuska halkana oo lafdigii markaa waxaan leenahay ictikafa muxaraf min lafdi sakat markuu aamuso oo muxuu abay min salaati lisubxi waa markuu aamusi uu dhammeeyo lisubxi ay min aadaani salaati subxi weeye aadaankii salaadii subax uu dhammeeyo kaba faaruqo ee uu ka aamuso wabada uu muuqdana walxaal badaa uu muuqday asubxu waayo dee cinda duluuci ilfajri buu aadaamayay subxina waqtigaa uu muuqday waagii uu bariyey salla rasuulka ilaahi wuxuu tukanayay ragcatayni laba ragcadood oo khafiifatayni fudfudud qabla an tuqaama asalaatu intaan salaada la aqiimin bal iyada labada ragcadood oo halkana inagu soo noqnoqon doonaa dee kolley abwaabteed bay imanayaan oo tadawuc maynaan gaadhin aadaan baan kuba jirnaa imakana baabku wuxuu u baabaysnaaba bal aadaankan bacda alfajri la aadaamayo waana aadaanka asalka ah waana aadaanka salaadu ay leedahayba dee takalabahaba lahaatee laakiin salaadii waqtigeedii ku gale laguma tukan karo ictikafana waxaan leenahay bal waxaa laftii muxarafaba ha la yidhaaho ama cabdullaahi bni yuusufa ka dhacda ama si kaleba ha u dhacdo idaa sakata halkan markaan idhaahno waa markuu aamuso almuadinu muadinkii dee barhkood waa ta aan leenay way tawjiihiyeenoo nagaadigu wuxuu u fadhiistay isagoo waaga berigiisii milicsanayo eegayo markii dee uu arkay buu ku dhawaaqayba weeye laakiin dee kol haddii kutubtii kale xadiidkan asalkana uba ahayd aysan kuba sugan tahay bal tan baan kuba daynaynaaye marka haddaba markuu aamuso taa uu kaba aamuso walxal badaa subxu subxi uu muuqday marka halkan maxaa iyada inoogaba sugnaanaysaa waqtigan dee mu'adinkani aamusay waana waqtigaa rasuulka ilaahay salawaat dhammeeye weeye aadaankii waana waqtigaa rasuulka ilaahay salaada subax sunnaheeda tukanaye dee waa waqtigaa subxi muuqdo wowdana lixaal haddaan kaba dhigno bal xaal qad bada subxu dee waxa ay noqonaysaa markaa markii waagi bariyee la arkay fajrigii innaga mushkilay noqon oo kolley taas dee t kuwan baaban kuba aadaana waa suurtagal waqtiga inay kaba horeyn karaan ama ay wax kaba horeeyaan gelidda maahee marka hore aadaanku haddii aan israahno ilaaliyo taasna dee iyaga dhulkiibaaba wada iftiinahoo marka uu horeeyo waagu baryo horta ugu horeyntaas lama dareemi karo oo dee iftiinkan kale jiray dee markaa ufuqiiba markaa gaadhsiisan baaba bilowgii hore manceeye inuu markuu hagaagu caddaado in la arko mooyaane bal haddaba iyadoo subaxi muuqdo xadiidka markaa arrinkii uu soo qabaabaystay intan buu kuba sugan yahay oo ah in aadaankii la aadaamayo waqtigaas dee fajriga ama bacda alfajri waa markaa waagu baryo unoo dee ay muuqato ayaa aadaankan dambe laba aadaamaya rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markaas buu laba ragcadood tukan jiray way fudfududaayeen aad buu u fudaydin jiray qiraa'adeeda wuxuu aqriyi jiray way inoo dambeeyaan kolleyna rasuulka ilaahay marka la eega salawaatullaahi wasalaamu calayh salaada subax dee aadaanka dabadii kol hadduu marka aadaanku dhacaba uu sunnahan tukado dabadeedba waa soo bixi jiro kolley wax weyn oo lasii fadhiyi jiray may jirin waayo waagii waa berisan yahay waa kan qalasna ku gelayayba ee sallaa ragcatayn khafiifatayni qabla an tuqaamu salaat bal xadiidkan waa in baabka waxaan ka eeganaynaa waa tarjamada aadaankani wuxuu dhacay cinda alfajri ama bacda alfajri buu dhacay oo dee kolley marka la arko ee ruuxuu arko waxaa laga yaabaa inuu wax kaba horreeyeyoo markaa fajrigii ayuu dhacay waana aadaankaas waqtiga la aadaamayo xadaana abu nucaymin qaala xadaana shaybaanu can yaxya can abi salamata can caaishata intuba waa dadkii aynu marar kala duwan soo maray yaxyuhuna waa yaxya ibnu abi katiir sidaan soo maray abu salamana waa ina cabdiraxmaan abu nucaymkana waa ninkii dee waxa weeyaan fadl ibnu dukayn kaasba weeye oo dee magaciisana waan soo aragnay kunyadiisana waan soo aragnay can caaishata kaana nabiyu nabigu wuxuu aha sala allahu calayhi wasalam yusallii ku tukada ragcatayna laba ragcadood oo khafiifatayni fudfudud bayna nidaa'i aadaanka waa dhawaaquwa aadaanka waa aadaankan cinda alfajri alaadaama iyo waliqaamati iqaamada dhexdooda min salaati subx salaada subax dee kaba mid ah oo bal rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu tukan jiray aadaanka iyo iqaamada dhexdooda ayuu laba ragcadood oo fudud tukan jiray xadiidkana sheekhu baabka waa ku soo arooriyey waana inoo soo iman doonaa oo halkii tadawucaya waa inooguba iman doonaa haddii alla yidhaaho iyada kii xafsa mu-adinku markuu ka aamuso aadaankii markaan laftigan ictikafa aan ku bedelanay subaxina uu muuqday ayuu tukan jiro markaa aadaanku inuu cinda alfajri dhacaya ama bacda alfajri dee xadiidkaa waaba inooguba sugantah waa waxaan kama fahmayno laakiin halkan oo kale dee aadaankiiyo iqaamada waxa weeye dhexdoodunbuu tukanaya inooguba sugane iyada inooguma daahir maaha oo iyada daahir maaha inuu dee aadaankani bacda alfajri dhacayo in kale iyo inuu aadaanku daahirma laakiin aadaankiiyo iqaamada dhexdooda waana waqti waagu bariyey ayuu tukanayabe laakiin bal muhimku waxa weeyaan kol haddii labadii ragcadood ee subaxa ay tahay rasuulkii ilaahayna marka la aadaamaba uu tukan jiray iyada taas baa halkaa adigu ujeedadiisu ay tahayoo aadaankani inuu cinda alfajri ama bacda alfajri dhacayay bal xadiid kale ayaa inooguba suganoo kiimakaan soo marnay baabka xadaana cabdulahi bni yuusufa qaala ahbarana maliku can cabdillahi bni diinaari can cabdillahi bni cumara ana rasuula اllahi sala اllahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi ina bilaalan bilaal yunaadii wuxuu dhawaaqayaa bileylin habeen ee fakuluu cuna washrabuu caba xataa yunaadiya ilaahu ka aadaamayo ibna ummi maktuumin ina ummi maktuum oo isagu dee saynu riwaayadii hore ku soo maray marka la yidhaah waagii waa baryey ayuunbuu aadaami jiray kolley wax weyni umay dhaxayn labada aadaanna sida dee bal maalan taas waxa weeye waqhtigaasuu aadaami jiray bal markaa aadaankii ibnu ummi maktuub muxuu dhacayay waa bacda alfajri ama cinda alfajri buu dhacayay waana baabkutuu u baabaysnaa bal axaadiidani waa inooguba sugantay intaas baa maqsuudku ahaa ama waxyaalaha kale kolley kuba tacalluqsan iyagu sooba celcelin doono shaarixuna halkan kolley kalaam dheer uu leeyaho umuuro kaloo dee masaa'il imakaan tarjamada ahayne laakiin kuba tacalluqsan bilaal oo kale inuu markaa hore aadaami jiray riwaayaadka qaarkoodna wax ka duwani kuba yimaadeen iyo bal umuurahaas tatabuceedu si fiican uba tatabucayo yada taas way kuba sugantao qolooyinkiina sharaxaysa oo ka faa'iidaysan doontaane bal muhimku waxa weeyaanuun xataa yunaadiya ibnu ummi maktuum baa macnuhu wuxuu keenayaa cinda duluc alfajri inuu aadaamayo waana ta u baabku u baabaysan yahay baabulaadaani qabla alfajri waa baabkii labaad aan lahayn waa ku xigaa dee say u kala horeeyaanna wuxuu keenayay in kaa laba horreysiiye laakiin sababtuu horreysiye waa ta aan soo sheegnay bal aadaankii la aadaamayay intaan waagu bariyin taas laba aadaamayuu baabkiisii yahay kolley iyada halkan ujeeddadiisu waxa weeye aadaankaasi maxaa xukumkiisu yahay wax mashruuca ma yahay mise maaha waa mid arrin kalea jirto masalo kaloo muhiima oo iyadana halkan aimadu ay eegaan khilaafna jiroo ah haddii aadaankaa qabla alfajri laba aadaamo subaxii looba aadaamo ma lagu kaaftoomi karaa oo inta kaasu lagu daysto marka waagu baryo dee aqiimitaankii la aqiimaya salaada uun hadhow ay noqoto waxa labaynaya dabadeedna sidaa laguma tukado bal markaa taasoo kalena arrinku ma yahay marka iyada xagga markay noqoto mashruuciyada si guud kolley jamaahiir alculamaa waa qowlkood abu xaniife iyo thawriya baa ka duwanoo lamay aadaan keliya unbaaba jira waa mid xagga in lagu kaaftoomayo iyadna maalik iyo shaafici iyo axmed iyo asxaabtoodu way kuma tegeen laakiin aimo dee ahlulxadiid ka mida sida ibnu khuseyme iyo ibnulmundir iyo iyo qolooyin xataa shaaficiyada sida khazaali oo kale iyo iyagu khilaafsan baa jiro oo laguma kaaftoomayo ee waa in aadaan labaad laguma celiyo bal waana baabka waxyaalaha uu inooguma baabaysan yahay wuxuu uhi markaa musanifku xadaثna axmed bnu yunusa qaala xadaثna zuhayru qaala xadaثna sulaymaan الtaymiyu can abi cuثmaan الnahdiy can cabdillaahi bni mascuudi can الnabiyi salى اllahu عalيyh waslm qaala anahu qaal sanadka axmed ibnu yuunus dee waan soo baranay waa axmed ibnu cabdillaahi bni yuunus baaba laba yidhaah waana nin imaama suhayrkuna waa zuhayr bnu mucaawiya abu cuhmaan inahdina hore inuu soo maray waa taabici weynoo mukhadrama laakiin cumrigiisa boqol dhaafay daraaddeed buu ilaa waqtiyo dambena soo gaadhay cabdiraxmaan ibnu malli ayaaba la yidhaahaa ibnu mascuud buu ka warinaya markaa laba taabici baa xadiidka sanadka ku wada sugan ibnu mascuud baa wuxuu yihi can inabiyi sala allahu caleyh wasalam qaala annahu qaala laa yamnacanna yaanu ka hor joogsan axadakum axadkiin aw axada minkum ama mid idinka idinka mida waa shaku min araawiya laakiin macnay wada faa'ideynayaan cumuum bay waa shaksi kastaba weeyaanoo cumuum way wada faa'ideynayaan aadaanu bilaalin bilaal aadaankiisu min saxuurihi waa cuntadiisii uu ku suxuuranayay lafdiga saxuurna marka la fadxiyo waxaan la cunaya suxuurta waqtigeeda ayaaba la yidhaa haddii xataa halkan suxuurihii laba yidhaahyo waa suxuurashada uu suxuuranayo oo dee ficilkuu laba imanayana iyadna wax diidaya ma jiraani bal yaanu u diidin fa inahu isagu yu-adinu wuu aadaamayaa aw yunaadi waa dhawaaqaya bileylin waqti habeena muxuu u aadaamayaa liyarjica si uu u celiyo qaa'imakum oo marka nasbinota dambe kii isagu salaad u taagnaa ee salaad tukanaya habeennimo si uu u celiyo bal raaxadiisii iyo jaanibkaa uguba celiyo waqtigiibaa dhow salaaduu iska khatimayaa witrigii u harsanaabuu dee iska dhammaynoo uu witri bal markaa haddii dee qasti raaxa ama suxuur u baahaya ama qasti raaxana waa laba iman inta yaree waqtiga ugaba hadhayo waa si uu celiyo liyarjica qaa'imakum ficilkan rajacana kolley laasimna wuu noqdaa mutacadina waa noqdaa laasimku waa ka badan oo rajaca uu noqday laakiin iyadoon wax kale loogu darin shadana aan la raacin uu sidiisii yahayna mutacadi uu noqdaa mafcuul qaata oo ilaahay baaba qur-aanka ku yidhi fain rajacaka allahu ilaa daa'ifati markaa rajacaka allah oo haddii ilaahay ku celiyo markaa imika halkan markaan qaa'imakum nasbinno waxay noqonaysaa waa kii qaa'imkaah ee qiyaam habeennimo u taagnaa habeenkii waa gebagabo ee si uu u celiyo oo dee isagii uu isaga u dhammaysto salaadiisa isaga khatimto wixii kale u baahan yahinaba uu laba yimaado hadduu suxuur u baahnaa iyo hadduu wax kalaba uga baahnaa liyarjica qaa'imakum yurajica imaka halkan lama shadayo haddii rajaca laba yidhaaho oo iyaduba dee ficilka laasimka waxyaalihii tacadigiisa keenaysay ah macno kale ay noqonaysaayoo tarjiici aadaanka aynu soo maray tarjiici oo ah in dee wax lagu celceliyo weeyaanoo aadaan iyo dhawaaqii haddana marka hore hoos loo dhigo haddana dib loogu noqdo kale tarjiici ama tardiidkuu noqdaa macno kaluu keenayaa saa daraaddeed halkan shadama imanaysiya in ficiloo bedelo iyo waliyunabiha si uu u baraarujiyo naa'imakum kiinii hurday bal taas weeye intan baan ku yar joogsanaynaa iyada inta kalena waan sii yar wadaynaa bal horta markaa mid weeyaane aadaam qabla alfajri inuu jiro mashruuc yahay saa jamaahiir alculamaa kuma tegeen dee xadiiadii hore waa inooguma sugnayd kana waa ka inooguma suganoo bilaal aadaankiisa ayaa wuxuu ahaa qabla alfajri buu ahaaba weeye taa in bal waxa weeye xagga marka leega in lagu kaaftoomayo xadiidkan ibnu mascuudaynu hayno wax kaloo raacsani ma jirtiyo aadaan kaloo barhkood baa dee waa laga aamusayoo daahirkiis waaba lagu kaaftoomi karaa laakiin dee axaadiisii kale ayaa caddaynaysay aadaan kale inuu jiro oo aamuskani waa mafhuum mukhaalafo la xujaysanayo kol haddii nudqi jiro kolley markaas maaha xujo saasoo waa lagu kaaftoomaya kuma sugna halkan saa daraaddeed bay aimada aan barhkood magacownay ay yidhaaheen meel laguma kaaftoomi karo walow dee inta badan culimmadu waxaan xanafiyoon iyagu qabinba aadaan hore aan ahayn iyagu dee ay qowlkoodu yahay waaba lagu kaaftoomi karaa kaasoo aadaan lagu kaaftoomo marka dambena marka waqtigu galo la tukado uun salaadii inta la aqiimo waa noqonayaa bal taasba wey xagga marka la eego in aadaankan rasuulka ilaahay halkan wuxuu inoogu caddeeyey xikmadiis ama qaradka lainoogu jideeyo mid weeyaane ruuxii markii hore soo jeeday ee saama dee salaatuleyl uba kacay waxaa aadaankan markuu maqlo uu ku ogaanayaa waqtigu inuu dhow yahayoo salaadiisiibuu dee witrigii intuu iskagaba xidho ka joogsanaya hadduu dee qisi raaxo qaadanayana abataa ama suxuuranayo iyo arinta kale iyadana halkan nooguma sugana taasi waa mid arinka labaad ee xadiidkee nooguma suganna waxa weeye ruuxii hurday ayaa la toosinayaa lagu aadaankan buu ku toosayaa muxuu u toosayaa salaaddii way dhowdahay waa si u weysaysto kii maydhi u baahnaa balba maydho haddii dee suxuur u baahanya intaa uu kaba gaadhsiiye waa ruuxii hurday waqtigiibaa dhow si aanu salaaddii uga habsaamin hadduu sii hurdo salaaddii way dhaafi doontaa ama awalkeediibaa dhaafi doona ee si uu markaa uguba kaco wixii u baahnaa xaggaasee dahaarad iyo waxyaalaha uu laba yimaado bal labada arrimood ayaaba xadiidkan iyada inooguba sugan kolley riwaayaadka qaarkoodna waa dee kii soomanaa si uu u suxuurto suxuurtuna dee waa waqtigaa waaguba uu ku dhow yahay ayaa dee waqtigeedii munaasibkayd ahayd marka bal taasi waxay keenaysaa xagga marka la eego waqtiga aadaankan labaad dhacayo ee dee iyada aan odhan karno waqtigaasaa mashruuca ama waqtigii dee waxa weyaan xikmaddii iyo qaradkii lalahaa iyo hadafkii loo jideeyana uu muuqanayay waa waqti aadaankan kale wax weynoo saa u dhexeeyaa ma jirto waa intaa ruuxii dee suxuuranaya ka suxuuran karo kii isagu salaad tukanayay witrigii iyo waxyaalaha laba iman karo dee ruuxii markii hore witrigiisii ka seexdayn intaa waa ka gaadhsiin karaaba kii isagu hurday intuu kaco uu ka maydhan kara ama ka weysaysan karo markii kale aadaankii kalaa gaadhaya bal markaa taasba weeye marka waxaa jirta dee kolley inay fuqahadu qolooyinkan iyagu aadaankan hore kuba tegay qeyb kaba midi inay yidhaahaan habeenka niskiisa dambeba waa la aadaami karaa la aadaami karaa xadiidkiina maxaa inooguba sugan ujeeddadii laga lahaa waa tan weeye oo saa daraaddeed bay ayimo kala waduwani u doorteen waqtigiisu inuu waqtiga suxuurta yahay waqtiga aadaankani waqtiga suxuurta yahay ayay doorteenba kolley aimo badanoo shaaficiyadii waa mid ay jasmiyaan dee qaradkiisuna tanba weeye waa kan rasuulka ilaahay xikmadiisa inoo sheegay haddii aadaankan lagaba dhigo iyadoo imika shanta dabadeed kii hore la aadaamaya afarta in la aadaamo oo kale ama waqti ka horeysa la aadaamo oo kale umuurihii ay ahayd ruuxu inuu kuba tooso ruuxii hurday la baraarujiyo si uu salaaddii ugaba gaadho iyo dee waaba sii hurdayaayo xikamtii horta meeshii ma muuqanayso bal markaa waxaan leenahay kolley waqtigan dee sharcigu inooguba yimi waqtigii rasuulka ilaahayna laba aadaami jiray labada aadaam wax weyn oo faariq weyn oo u dhexeeya wuxunbuu noqonayaa inta aqraadan la gudan karo weeye amaa in laga horreysiiyo muddo imika horta hadda xaafadaheenan aadaanadan maqalo imika afartay ka hore aadaamaan ama afartiyo shan dee kii kalena shantii imika u weydaarto ama shantiyo shan ama shantiyo toban baabuu tegay oo kale waa muddo dheer ayaa uba dhaxaysa marka kolleyna bal haddii la yidhaaho waaba jaa-is kolley sunnihii ma waafaqsana rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qaradkiina ma waafaqsana aimada qaarkoodi waaba halkan adagiino dahabi oo kale mukhtasarkan uu ku leeya dee kolley mukhtasar maa waa kitaab weynoo almuhadab alkabiir laba yidhaahoo dee isba intaasoo mujalad lagu madbaceeyey kitaabkan sunan albayhaqi alkubra ama sunan albayhaqi alkabiir ayuu kolley tahdiibiyo almuhadab alkabiir oo dee isba kolley mujalladaha tobaneeye ku dhow ayuu ama toban buu ku madbacaysan yahay ayaa isaga wuxuu yidhaahaaba kole labada aadaan inta udhexaysa waa in suuratulwaqaca laga aqriya laakiin taasi dee koley lagamada suxuuran karo taasi aad bay u dhegtay markaasuu yidhaahaa bal haddii laba yidhaaho xataa dee waxa weeyaan waqtiyadan dee laba aadaamo waaba mashruuc laba yidhaho koley sunii wax khilaafsanba weeye isaga wuxuu leeyahy waa qadarka inahaas marka akhbaartii laba eegeen laakiin koley way koobnayd waxaana jirtoo la arka kitaabkana meel dambe kuba iman inta labadooda u dhexaynaysay inuu kana dhaadhaco oo halkii uu ka aadaamay aadaankii hore kaba dhaadhaco inuu kana fuulaba weeye dee kolley intaasi waaba in aada u yare laakiin ta yidhaaheen dee kaa horaa yar baaqi noqonayay malaa isagoo sugayay iyo bal taas si uu ka dambe uguba sheegee bal muhimku waxa weeyaan waqtiyada labaatan mir haddii la yidhaho shan iyo labaatan haddii la yidhaho soddomeeye haddii laba yidhaaho kolley hadafkiiyo qaradkii waa xasilayahay laakiin intaa wixii aada ugaba sii badan kolley sunnihii ma waafaqsanaa ujeeddadii lalahaana dee imikaba dadku markay aadaanka hore maqlaan hurdada way iskaga noqdaan maaha inay hurdadii ku toosaan in badan baa idin hadhay leeyihinoo ninkii hurday waqtigaa kuma kaco aadaanka hore kuma kaco ka dambeyn laguma kaca mooyaane nin si kale u kaca mooyaane cidi kuma kacayse waaba la yska seexdaaba waayo xikmadii laba lahaa kolley taas maaha kolley ayma kala duwana waatay doorteen waqtigaa suxuurta ibnu rajab oo kale wuxuu kaba dhigaa fajriga laba fajriga hore markuu soo baxo ama alfajru lkaadib inuu waqtigiisu yadee iyada labadaa fajri laakiin haddii waqti ahaan la eego rubcu saaco wax ka badan uma dhaxayso labada fajri inta u dhaxayse ee laakiin bal muhimka waxaan leenahay in laysku dhoweeya waa muhim bari baa jirtay kolley waqtiyadii wasaara shu'un alislaamiya markii ugu horreysay dee wasaaraddan buuxda ay noqoto kale in waraaq ay soo saareen waxaan filaya waqtiyada ugu horeysan laba kun iyo sideed ahd baan filayaa dee masaajidna laba gaadhsiiye kolley deen waana fiicnaydo ay ahayd rabadaanna way soo gelaysay in labada aadaan shan iyo soddon mirirtaa loo dhexaysiiyo waa waqti macquul ah oo dadkii ay ka suxuuran karaan oo kana diyaargaroobi karaane laakiin intaa wax ka badan dee ruux hadduu doo intuu suxuurtay buu iska seexanaya intuu suxuurtay buu iskaba seexanaya bal waxaan leenahay waqtiga dee in axaadiidu inoo keenayso ayma kala duwana ay jasmiyeen waa cinda asaxar in inta laysku dhoweyn karo in dee ujeedooyinka xikmada labada arrimood ama saddexda arrimood oo ah kii isagu qaa'imkaa salaaddii tukanayay khalaas habeenkiiba haya inuu witrigiisii intuu iskaga xidho salaadiisii ka joogsado kii isagu hurday inuu kaco si uu dahaaro qaato weysaysto salaadiibaa markaa kuba dhow kii isagu soomayay inuu kaba suxuuran karo inay noqoto waa umuuraha ujeedooyinkaasi kuba xasilayaan ayay tahay haddii wixii taa kaba duwanee waqtigu markuu dheeraado kolley waxaasoo dhan midna ma xasilayo oo waxaasoo dhan dee waa ama khiraadkii loo jideeyey kolley ma noqonayso bal waana umuur dee litambiih un baan leenahay taasi waa xadiidka liyarjaca qaa'imakum waliyunabiha naa'imakum laysa walaysa ma ahaaninoo an yaquula inuu muuqdo alfajru fajriga awe subxu subxi wa qaala waxaan u ishaaray biasaabicihi farihiisii oo warafaca waa kor yeelay ilaa fowqa xaggii sare wadacdaa wuxuu u foorariyey ilaa asfala xataa yaquula hakadaa ilaa uu noqonayo saasuu noqonayo kolley qowlka inta kuba jiraaba waa iyadoo qowl baa la islaaqay laakiin ficil baa loo jeedaa waa ishaaradii oo macnaha fajrigan lagu aadaamayo aadaanka dambe salaadiina laguma tukanayaa waxa weeye iyo dee ka hore ee dhici karto waqtigaa hore laba aadaamayo isagu muuqanaya ama waqtiyadaas ee fajrulkaadibka la yidhaaho ayaa halkan tafariqadi ayaa la kala farqinayaa oo macnaa fajrigan isaga lagu aadaamayo salaadii subaxna loogu aadaamayo aadaankii dee dambe weeyaane ma aha an yaquula inuu muuqdo alfajru aw duhr marka aw subxu san waqaala uu ishaaray weeye biasaabicii farihiisiioo wa rafacahaa ilaa fowq sare ayuu u taagay haddana wadacdaa ilaa asfal hoos buu usoo foorariyo macnuu waxa weye fajrigan fajrukaadibka la ydhaaho carabtuna kaba cabiri jireen dembu saraxaan waa ay dabadiisoo kale iyo ay kaba cabiri jireen isagu waa wax yaroo dhuuban dheeruunoo ma ballaadho ee intuu xagga sare ka bilaab muusaa usoo yar hoos usoo dhaadhacayaa uun hadhowna uu baaba-ayaa madowbaa ka dambaynaya wax baahaya maaha haddaba fajrigan lagu aadaamaya subaxa loogu aadaamaya ee salaadii ay ku bannaanaanayso cuntadiina xarimaya kama aha calaamadiisu taa tahay intuu saa dee hoos uguba soo foorarsado marka dambena intuu isagoon ballaadhan baahin iska baaba-aye madow ka dambaynayo ee waxa weeye xataa yaquula macnaa ilaa uu noqdo weeyaan oo yadhara uu muuqdo haakadaa saa uu muuqdo haakadaadna waa tee yaquuladana macnaa yadharan kuma fasire waa qaalada horena macnaa ashaaran kuma fasiraye muxuu yihi waqaala zuhayrun zuhayr baa isagoo inoo fasiraya ishaaradan yidhi wuxuume isaguna dee yidhi ku ishaaray weeye qaaladane bisababatay labadiisa sabaabo waa labadan musabixa ama sabaabo ama murdisooyinkii ixdaahumaa mid ahaan buu fowqa lukhra ta tii kala duldhigay uma maddahumaa waa kala bixiyey can yamiini wa can shimaali oo intuu labadii farood saa u duldhigay waa fajriga marka horeu muuqanayo ayuu isagu fidayaa dee ufuqii buu saa ugu fidayaa marka xaggii midigii xaggii bidix buu kala kacayaa fajrigan saadiqii marka uu muuqdo dee waa kan baahaya ee xaggana u kacaya xaggana u kacaya kaas baa ah kii wakhtiga salaada uu kuba gelayay kii marka kaasi uu muuqdo la aadaamaya aadaanka dambe ama kaa hore ee isagu dhuub isaasun si duulah ama mustadiila uun intuu sare u baxa ama saa hoos ugu soo noqonaya ama intuu dulkaba bila ama hoos u soo noqonaya hareere aan u baahayn kaasi isagu maaha fajrigii saadiq ah waa fajrulkaadibka la yidhaaho alfajru lkaadib taas baaba la yidhaah ee fajru saadiqu imanka kanba weeye oo waa kaa baahaya dheeraanaya kaas baana aadaanka dambe kii wakhtiga ee salaadana laguba tukanaya kaas buu yahay bal xadiidku markaa taasoo iyada maxaa inooguba sugan subaxi inuu aadaan hore leeyahay kolley culimmadu xikmadday muujiyeen salaada subax in wakhtigeedaon gelin looba sii aadaamo oo kale salaada subax dee horta in bilowga lagaba tukadaa waa wakhtiga fadiilada badan ay kuba sugantahay waa mid gees kalena waxay imanaysaa waqti la hurdo oo dadku ay hurdaan bay imanaysaa de markaa waxaa habboonaatay ama munaasib noqotay bal dadkii wax sii baraarujinaya oo kale waaba aadaankane ma haddee tasbiix iyo waxyaalo kaloo lalaba yimaado waxyaalahaasi waa wax muxdatoo rasuulka ilaahay walow dee bacd alculamaa sade ibnu rajab oo kale si wuxuu leeyahy bidca maahaba kaba dhigo laakiin maaha waxaan leenahay kolley shaarixuna si fiican ugabadle shay dee muxdatho weeyo rasuulka ilaahay dabadi la yimi aadaanka hore waa alfaadan aadaankawna aadaanka saasay laba aadaan ay u noqonayaan saasay ishtibaah uu dhacayaa oo la odhanayaa kala garta oo ruuxa lagu kala soocaya haddii imanka marka hore waxyaalo kaloo la aqriyaya ama tasbiix keliya wax kaloo lala jahraya ay tahay dee ishtibaahba ma yimaadeen oo waa la kala garan lahaaye waxaan keenaya ishtibaah ee la leeyahay hebel aadaankiisu yaanu idinku kadin ee iska hubsada waa dee lafti keliya unbay la wada imanayaan oo dee kii sharciga kaa weeya ama waxyaalaha kaloo dhammi dee wax sharciya maaha bal muhimku xaggii wakhtigiina waa taasoo haddaba si dadkii ay usii baraarugaan ay ugu diyaargaroobaan siaan salaadii u dhaafin ama bilowgaan uba dhaafin taas bay noqon wuxuu uhi musanifu raximah llahu tacaala xadaana isxaaqu qaala ahbarana abu usamata qaala cubaydullaahi xadaana can ilqaasi bni muxamedi can caaishata wa can naaficin can ibni cumara ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala xa matigii isagoon dhammayn ama n gaadhay uuna laakiin aan sheegin buu sanad labaad haddana u laabmay xagga sanadka isxaaq baa inooguba suganoo sheekhuna halkan wuxuu leeyahy lam arahu mansuuban macnaa kumaan arag riwaayaadka iyadoo riwaayaadkii kitaabka iyadoo la sheegay magacii aabihi laakiin muxuu raaciyey imaam jayaani la yidhaaho dee kolley rijaasha bukhaariya leh ayaa uu taraduday kolley keebuu yahaye isagu wuxuu leeyahay xaafid ibnu xajar cibaaradiisan hubsada waa cibaare aan dhowr goorna hore isoo sheeg sheegay waaba ta halkan wacindii ibnu ibraahim alxandaliyu almacruuf bibni rahawey kamaa jazama bihi lmasih aniga agtayda isxaaqani waa isxaaq ibnu ibraahim waana ninkii ina raaweyh la odhanaya loo yaqaanay misi baa nintaa jasmiyo markaasaa muxuu yihi bal misi ka sokow wayadulu calayhi tacbiiruhu biqowlihi akhbarana waxaa taa intusaya maxaa ka dambeeya xadaanaa isxaaqu qaala ahbaranaa ahbaranaa buu yidhi laakiin cibaaruu imanka halkan yidhi fainahu laa yaquulu qatu xadaanaa weligiiba maba yidhaaho xadaanaa ma yidhaho xalayna waxaan soo haynay nin uu isxaaq xadaana ay kaba dambaysu kuba fasiray waatan waxoogaa kuba soo joogsanay uu ku fasiray inuu ibnu rahawe yahay xadaanaana way kaba dambaysay dee inaanay riwaayadiisa dhicin waaba mid oo isaga taas aanay dhicin laakiin waxaan lena way soo noqnoqotaayo way meelo kala duwanna waa la arkaaye cibaaradan qada ee imaka taalla aslan maahae waa haalib baan leenahay waa u badan tahay taase laakiin kolkol uu khilaafaana way jirtaa bal ina raahwe kaba dhig cibaaro kalena way noo taalaayo wuxuu hi ahbaranaa abu usaamata qaala cubaydullaahi xadaanaa waxaan arki jirnay oo badnayd dee inay xadaanaa ay ismiga ka soo horeyso oo laba idhaah xadaanaa cubaydullaahi iminka qaaladaa faacilkeedna waa abu usaama xadaanaana waa cubaydullaahi tiisii weeye oo qaala abu usaama wuxuu yidhi cubaydullaahi baa xadaanaa noo waramay siiqadii unbaa ismigii ka dambeysay dhibaata ma jirto marka cubaydullaahina laba sanad buu leeyahy mid waa qaasim bni moxamed can caaishata ka labaadna cubaydullahi unbaa labada sanad leh can naafic can ibni cumar labadaba isagaa leh oo caaishana waa ka wariyo qaasim baa u dhexeeya ibnu cumarna waa ka wariyo isagu dee qoyskiisiiba aho yaanu dee isagu awowgiis dee awow markaas waa u noqonaya majaaziye ee waxa weeyaan naafic baa u dhexeeya labadoodubana markaa matigi waa ka mati kale usoo markaa sanad kale ayuu kuba noqday si uu matigi inooguma sheego wuxuu ihi وxadaثnii yusuf بن ciisa الmarwasiyu qaala xadaثna اlfadlu qaala xadaثna cubayduلlahi بn cumar waa kan walow imaka ay kala hadheenoo riwaayadii naafici makaanu halkan soo dhigan can اlqaasi bni muxamedi can caaishaةa can الnabiyi slى اllahu عalيه waslm anahu qaala yuusuf ibnu ciisa almarwasi abu yacquubna kunyadiisa ahayta waa nin hiqo oo dee dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa bukhaari iyo muslim iyo tirmidi iyo nasaa'i baa wax ka wariya fadliga ka dambeeyana oo fadl ibnu muuse siinaaniyo isla bedelan ahaayeen oo isna nin hiq ahoo bal waxa weeye kollay isaguna aada ay isugu dhow yihiin xagga marka la eego dabaqada ee adugu ka yar horeeya oo isagu kutubta lixdaaba ku wada sugan bal markaa wuxuu yidhi in caaisha waxay tihi can nabiyi sala allahu calay wasalam annahu qaala ina bilaalan bilaal yu-adinu wuxuu aadaamayaa bileylin ay fii leylin waqti habeenuu aadaamayaa bilaal ee fakuluu cuna washrabuu caba xataa yu-adina ilaa uu ka aadaamayo ibna ummi maktuum marka baabku wuxuu u baabaysnaa alaadaan qabla alfajriye ina bilaalan yu-adinu bileylin way nooguba sugan tahay xadiidkii kale cabdiraxmaanna m cabdillahi ibni mascuudna laa yamnacana axadakum aw axadan minkum aadaanu bilaal labadaba baabku waa daahir oo aadaan qabla alfajri markaa wax mashruucaan leenahay salaada subax markay noqoto salaadaha kale aadaan qabla alwaqti ma laha waqtigu markuu galunbaaba loo aadaamaayay iyada waxa dee sa looguba khaasiray waatan ama jumcada meesheedaan uguba tegi doonaa shanta salaadood baan bal imika ujeedadeenu ay tahay bal waxa weyaan laakiin horta salaada subaxun mooye salaad kaloo aadaan qabla alwaqti lihi maba jirto iyadana arinku waa ta aan see sheegnay iyo munaasabadu bal waqtiga kuma habboonee aadaankaas hore dhacayana ee waa taa imaka aan waxoogaa ku yar joogsaneen aragnay baabun kan bayna alaadaani waalaadaani waaliqaamati imisaa ay kam saacatan ama waqtan intee u dhaxaysa bayna alaadaani waaliqaamati aadaanka iyo iqaamada bal intee u dhaxaynaysa oo macnaa waxa weeye dee dadkii aadaankii waa loo yeedhay xaya cala asalaad xaya cala alfalaax si ay jamci ugaba soo qayb galaan kolley waxay u baahan yihiin kii bal aan markaa weyse qabin inuu weysaysto kii a xaajo u baahnay xaajadiisii inuu guto kii xataa cuntadiisii dul fadhiyay inuu dhammaysto bal ama kii hawshii kaba imanayo waqti bay u baahan yihiinbe bal intee habboon inay u dhaxayso aadaankiiyo iqaamada waman yantadiru liqaamata sanbaa inoo taalla matiga tarjamada inoo taala iqaamada cidda sugaysa marka kan bayna alaadaani waaliqaama laakiin halkan ruwaadda bukhaari waxay isku raacsan yihiin maaha ee riwaayo malaakushmihani loo nisbeeyey bay tani dhacday sababtuna waxa weeyaan kolley halkan inay dhacdona may ahaynoo waayo tarjamada tan inooguba xigta ayaa waxaa kuba sugan baabu man intadara aliqaamata marka cibaaradan waan iska daynaynaa waxba waayo tarjamadeedu way dambaysaaye waa aadaanka iyo iqaamada intee u dhaxaysa bal taasba weeye kolley bal waxyaaluhu inoo keeni doono dee inay waxu dhexeeyeenuun walow aan taqdiir jirin ayaa meesha inoo soo socota waxaana jirta in bal xadiid baa kolley uu leeyahy waa ishaaraya waa xadiid tirmidi soo saaray iyo laakiin sanadkiisu waa xadiid sanadkiisu daciif yahayo bilaal uu rasuulka ilahi ku yidhi aadaankaaga iyo iqaamada waxaad u dhexaysiisaa inta ruuxii wax cunayey wixii uu cunayay dhammaysanayo kii wax cabayey wixii uu cabayey ka faaruqayo kii isagu u baahnaa xaajo inuu guto dee markuu xaajadiis kaniifkiisii galo xaajadiisii dhammaysanaya intaa uba dhexaysaya xadiidka tirmidi baa wariye xaakimna waa wariye laakiin sanadku waa daciif axaadiid kalena way jiraanoo noocyada iyaguna kuba yimi oo sheekhu halkan ishaarayo oo barhkood uu leeyahay xadiid abu hureyriya mid salmaan iyo abusheekh baa soo saaray bal kaa magaciisa idinkaa doondoonan doonaa ma sheegayo bal kuwaasna sanadkooda kolley waa wada daciif ama aad baabay kan ugaba daciifsan yihiin bal haddii aan taqdiir nasi aanu inooba sugnayn dadkiina dad looba yeedhay ay yihiin bal xaddu waxay noqonaysaa un dee waqtigiina waaba galay kol haddii waqtigii laguba aadaamaye intan dadku ay kaba soo ururayaan jamci ay kaba soo qeybgalayaan bal intaa in la daayo laba sugo bal taasba wey waxaa la arkaa bilaaddii inay kala dunaato bal masaajidii inay kala dunaato masjidee meel suuqa ku yaallo markaaba la buuxinayo oo bal dhici karta dadkiiba inaanay meel kaba helayn ama taasoo kale iyo masjid xaafid kuba yaallo kolba cida ay imanaysa iyana kolley way kala dunaanayaane bal waxa weeyaan waqti dadku ay ka soo gaari karaan umuurahaas bal xadiidka daciifka istinaasun haddaan u soo qaadano xawaaijta intay guutaan ay kaba soo gaari karaan in lagaba dhigo kolleyna malaa waxabay ahayd waqti horena ama imanka sanada hortood bay ahayd xagga wasaaradoo kale masaajida waa la wada gaadhsiiyey saas de anuba ogaa kolley hay-ada fatwadaaba soo saartay in salaadaha labaatan miri loo dhexaysiiyo oo kale bal taqriiban taas bay ahayd kol waraaqsaa laguma soo saaray waa maaha wax ilzaama kolkol xaajadii masjidkaaba intaa in ka yar baa keenaysa kolkol baa dadkii hadday aada u habsaamin intaa in ka badan in laba fadhiya dhici karta in maslaxadii ay keento ee laakiin muhimku dadkan loo yeedhay iyo bal say isuguba imanayaan wuxuu kuba in jaanibkaa la dhowro unbay noqonaysaa sheekhuna laakiin markaan waxna soo saasa helin bal umuuro kaleo inay farqi u dhaxeeyo bal horta wuxuun ay u dhexeeyaan lagaba qaadanayo inoo soo dhigto wuxuu yidhi xadaanaa isxaaq lwaasidiyo kole isxaaq ibnu shaahiin baa la yidhaha ninkan bukhaari iyo nasaa-i unbaa wax ka wariya qaala wuxuu ihi isxaaqaasi xadaanaa khaalid can iljurayriyi can ibni buraydata can cabdillaahi bni muqafalin ilmusaniyi ana rasuula اllahi sala اllahu calayh wasalam qaala anahu qaal bal khaalidku waa khaalid ibnu cabdillaahi طaxaan ninkaas bal aada u hiqada ahaa ee caalimkaba ahaa jurayrigadna kolley nisbadiisan horta jiimtu way damisanto dee saasaaba idii xarakaysantah haddii xarakaduba ay qaldanto jariiriyo ma noqdee waa jurayri nisbadu saciid ibnu iyaas baa laydhaha waa nin siqaara taabiciin ah isagu waa taabiciintii laakiin waa dadkii uu ku yimi ikhtilaadku markii dambe sanadihii dambe cumrigooda xifdigoodu isbedelo xumaaday waa mukhtalidiintii bal markaa kolley mukhtalidiintana waxaa xukunkoodu yahay san habeen dhoweynba soo sheegayna xadiidkoodu hadduu kala soocaya koodii hore waa la qaataa kadambana waa lagaba tagaa dee waxaana lagu kala eegaa dadka bal matalan xadiidka kaba warinaya dadkaasi dadka yihiin oo kale iyo bal ruwaadan say ulaba kulmeen marka khaalid ibnu cabdilaahina culimmadu waxay ku tiriyeen dadkii marka dambe la kulmay dadkii marka dambe la kulmay ayay kuba tiriyeen maaha xadiidkiisii hore markaa taasoo kale ayay kuba tiriyeen laakiin maxaa jirta oo ay kutubta mustakhrajaadka oo kala dhacday muslimna kolley meelayadna way dhacdee yaziid ibnu zureec iyo cabdulacla iyo ibnu culaya iyo oo xadiidkii kaba warinaya iyaguna qablaikhtilaad dadkii ka maqlay weeye bal markaa riwaayadeennan hadday taasi jirto riwaayaadkii kale ayaa inoo inuu xadiidkiisii hore yahay oo dadkii qablaikhtilaad kaba waramay yaziid ibnu zureec oo weliba la yidhaho dadka uguba sii fiicanoo dee tamaaniya sanawaad qablaikhtilaad bay yidhaahaan waaba dee isagii laba joogayba ama dee waa riwaayadiisa ahayde bal taasi way nooguba sugantahay taasi iyadu waa mid ibni buraydana laba nin baa jira oo labaduba ilmo burayda midna cabdullaahi baa la yidhaha midna sulaymaan waa laba noosiqo labaduba marwo halkii berigii dambe abahoodagi qaadiyo ka noqday oo koleyna labadooduba malaa sagaashan iyo dheeraad waa gaadheenoo iyagoo taabiciintii dhexay haddana dee malaa tobaniyo sano kala horeeyeen laakiin waqtiyo dambe ayaa dhimashadoodu ahayd bal markaa ishtibaahu waa yimaadaa kutubta ee laakiin bukhaari ishtibaah shanta kitaab ee kala yimaada ee la yidhaha kanima sulaymaan baa mise waa cabdilaahi bukhaari kuma sugno bukhaari sulaymaan riwaayo kuma laha sulaymaan ibnu burayda waa cabdullahi ibnu burayda un bal labada sulaymaan baaba la yidhaha waa ninka sii fiicanba ee laakiin sulaymaan bukhaari riwaayo kuma leh shanta kitaab ee kaluu ku leeyahay ibnu cabdullaahina lixdaba uu ku wada leeyahay markaa inaga inkastoon laynoo magacaabin halkan ishtibaah ma jira waa cabdillahi bni buraydo bal dhowaana wuu inoo iman doonaa iyadoo magaciisa laba sheegay ama bukhaari marka la eego kutubta kale see lagu kala farqinaya kolley dadkii muslimka kuba taxnaa waraaqo aan beri diyaarinay way haystaanoo bal sida lagu kala soocaa labadan buraydo nasri iyo nadmiba lahaa taas way haystaan baan leeyahay inagu se laakiin bukhaari uma taasi dhibaata ma jirto waa cabdullaahi uun wuxuu ihi haddaba ana rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam qaala wuxuu ihi bayna kuli aadaanayni laba kastoo aadaanba salaatun salaad baa u dhaxaysa alaaan saddex goor buu rasuulka ilaahay taa ku celiyey waa waqti salaadeed baa u dhaxaysa weeye liman shaaa mark ninka doono oo ujeedadu markuu markii hore bayna kuli aadaanayni salaat yidhi haddana bayna kuli aadaanayni salaat bayna kuli aadaanayni salaat intuu saddex goor saa raaciyey ayuu ugu dambayn markii saddexaad raaciyey liman shaaa sidee salaadan la sheegaya waa salaad sunno ah salaadii aadaan ama salaada loo aqiimaya ama loo aadaamay ma aho taasi iyadu waa waajib lamana odhanayo liman shaae aadaanka iyo iqaamada salaad sunno aho ayaa u dhaxaysa laba tukado taas laakiin arrinku maaha wax waajibe waa dee ninkii doona oo bal maalan si aan loogu qaadan inaanay waajib ahayn ee ruuxii dee isagu ajriga iyo thawaabkaa isagu dee wax weeyaan xasishanaya tukanayana asaxkii iska daayana dee waajib uu ka tegay ma jirto dembina ma haleelayo maxaa xadiidka inoogu sugan xadiidku mar kalena waa inoo soo celin doonaa weliba aan dheerayne aadaanka labadan aadaan ee la sheegaya horta waa aadaankaiyo iqaamadii aadaankuna waa iclaamun dadkii fogaa la ogeysiinayo waqtigii salaadii inuu galay iqaamadna waa dadkii joogay ogeysin la ogeysiinayo salaadii in loo kacay ee taqliib baa ku suganoo midna aliqaama hadday ahayd midna aadaan la doonay in la wada tasneeyo dee labadii lafti mid ahaan baa la qaato waa aadaankii oo bayna kulli aadaanayna waa aadaankii iqaamadiiba taasba weeye maaha laba aadaanoo dee laba aadaanoo kastaba salaad waajibaaba udhaxayse aadaankii maqribiga kii cishaay salaad baa udhaxayse waajibe ee waa aadaankii iqaamadii oo salaad sunna uba dhaxaysa marka maxaa halkan uu sheekhu raximah llahu tacaala xadiidka uba soo qaatay de bal intan la tukanayo salaad waqtigu iyaanu dheeraaninbe ee ama haddii ay tahay sida salaadaha qaarkood duhur iyo afar baaba la tukan karaa dee raatibo ka horreyso rasuulka ilahi intaa waa tukaday ama laba ragcadood ha noqoto ama afar ha laba tukadee intaa la tukanayo de waa waqti aadaankii iqaamadii layskuma xigsiin faasil baa soo galay waaba intaa salaada lagaba tukanayo marka in faasil jiro ama waqti u dhaxaynaya haba yaraadee aadaankiiyo iqaamada taas xadiidkii way nooguba sugan tahay bal maalan salaad kasta oo salaadaha shantaa ka mide dee inay salaad sunno oo ka horeysa ay leedo xataa maqribkiiba kaba mid yahayna xadiidka way nooguba sugantahay waana wax inoo dambeeya laakiin dee salaad kastoo farada kama dambeeyo in sunna kama dambeyso waatan casar iyo subax baan ognahay aynu soo marray inaanay kaba dambeyn xadaثna mxamed ibn bashaari qaala xadaثna gundaru qaala xadaثna shucbatu qaala shucba wuxuu ihi samictu camra bna caamirin اlansaariya waa nin taabiciya horena ansoo maro hiqe can anas bni malikin qaala anahu qaal kaana almuadinu muadinku wuxuu ahaa idaa adana markuu aadaamo qaama waxaa kacayay naasun waana salaadii maqribba naasun dad baa kacayay min asxaabi nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi asxaabtiisa kaba mida yabtadiruuna xaalay u kala dheeraynayaan asawaariya tiirarka dee xadiidka waynu soo maray abwaabtii sutrada ayaynu ku soo marray sheekho waxaa qoran baabu satrulcawro dee kolley waay laakiin ka yar dambeeyey abwaabtii sutrada aynu kuba soo marray halkaasna maxaa yaalay aynu kuba soo marray lafdiga aynu kuba soo marray muxuu ahaa oo qaama dee waxa weeyaan naasun min kibaari asxaabi nabiyi sala allahu calay wasalam raggii asxaabtii rasuulka ilahi raggoodii waaweynaaba ayaaba kacayay tiirarka si ay sutro uga dhigtaan ninka saakeri buu tukanaya sutru markaa u baahanyo markii la wada tukanayo ruuxu sutro u baahnayn ma aha ee ninka saabakeri buu tukanaya si uu sutro ugaba yeesho ayay u degdegayeen xataa yakhruja nabiyu nebigu dee aqalkii baaba loogu aadaamay xataa yakhruja nabiyu sala allahu calay wasalam ilaa rasuulka ilaahi soo baxo walxaal hum kadaalika ay saa kuba sugayiin oo yusalluuna tukanayaan alragcatayni qabla almaqribi labada ragcadood ee maqribka hortii iyagoo tukanaya marka maxaa yidhi walam yakun mana ahayn bayna alaadaani aadaanka iyo waliqaamati iqaamada shay-un ay shay-un kaiirun weeyo ama shay weyn na waa kanoo labadii ragcadoodba waata laba tukanayay ee wax weyn oo waqti oo loo dhaxaysiinayay may jirin dadkuna waa dadkaa khayrka raqba u leede waqtigaa waqtigu gaadhaba hore u imanaya si ay ama safka hore u galaan ama ay dee salaada waqtigeeda hore uba gaadhaane manaa shay-un waxbaba umay dhaxayn macnuu maaha riwaayada dambe ay noo fasiraysaa ee mucallaqa ahe waa shay-un tanwiintu waa litacdiim suu shaarixba leeyo waa shay-un kabiir weeye macnaha waqti weyn uma dhexayne in yarbaa u dhexaysay waqti yaroo waqtigaa dee laga tukan karo sunnayaasha rasuulka ilaahay sheegu uhi bayna kulli aadaanayn salaad iyo maqrib marka ay noqoto saxaabadan tukanayey waana dee dad badan baa tukanayo muslim baa saxiixiisa waxaa dhacayba in ruuxa reermiyi uu sooba gelaya ama kuwa ruuxa qariibay oo uu moodaya salaadiiba in la tukaday markuu arko dadka faraha badan ee tukanaya sunnaha maqribka kaba horeeyo waa wax la tukan jiray rasuulka ilaahay dee inoogama sugna ama maha inuu tukaday oo kale laakiin waa kan dee ku sugay arkaya isagoo tukanaya bal dee kolley culimmaduna waa masalo tadawuc inooguma iman doonta oo dee waxa weeyaan kuwa tukan jiray kuwa aan tukan jirinba way jireen kuwa sheegtay saxaabadii dabadeed midba inaanay tukano way jireen laakiin taasna arrinku taas ma aha saxaabi baan arki doonaa markii layidhi intuu yidhi waanu tukan jirna waqtigii rasuulka oo maxaad u tukan weydeenoo shuqul iyo waxyaalahaas iyo waxyaala kuba cudurdaartee bal muhimku se sunno jira weeye se sunnahaasna dee waa iyaduna sunno adag oo la mida rawaatibtii kale rasuulka ilaahay ilaalin jiray ma aha une laakiin in la tukado waa taas de kol haddii la tukanayana waqti baa inoo soo baxaya yaanu badnaaninbe qaala cuثmaan ibnu jabalata wa abu daauuda labadani waxay dhahan can shucbata waa mucalaq labada riwaayaba wuxuu leeyahay xaafid qolooyin kale mooyaane man iyagoo mawsuula maan isku taagin weli laakiin maxaanu soo aragnay qundar baa markii hore shucbe ka warinayay haddaba labadanoo shucbe iyaguna kalaba wariyey maxay dhaheen halkan uu isagu yidhi walam yakun bayna alaadaani waliqaamati shay riwaayadiisa ay tahay lam yakun baynahumaa ay bayna alaadaani waliqaama ilaa qaliila waana tan shay aan kuma fasirinoo shay weyn macnaa waqti weyne uma dhexayne waqti yaroo kooban baa u dhexeeyey intaas lagama tukan karo bal markaa iyada baabkiina dee way inooguma sugantahay aadaankii iyo iqaamadii in la kala farqiyo bal waqti la xadaynayo la leeyayo daabid weeyo intaas yaan laga yarayn ama la dhaafinin ma jirto ee dee kolley masaajiduna way kala dunaan karaan dadkii waqti ay isu soo buuxiyeen iyo waqti aan jamacii dambeeyaba onar waataan aragnay rasuulka ilaahi cishaaga xataa markay dadku raagaan inuu u kaadinba jiraye bal waxay noqonaysaa dee dadkii waqti la siiyo dadkaa loo yeedhay ay kuba yimaadaan taas bay noqonaysaa inwan baabu man intadara liqaamata hada kani baabu xukmi man intadara ama bayaani man intadara liqaamata bal ruuxii sugayay iqaamada hadduu doono gurigiisiibuu ku sugayaa ama agtiisii inta la aqiimayuu sugayaayoo kale bal taas ayuu baabkeedii yahay oo macnaa ujeeddadu markaaba aan masjidkii soo gelin hadduu doono sunno aaban tukan ee suga inta la aqiimayo xadiid buu inoo keenaya wuxuu ihi xadaثna abulyamaani qaala ahbarana shucayb can الzuhriyi qaala ahbaranii curwaة bnu الzubayri ana caaishaةa qaalat kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalيyh wasalam rasuulka ilaahi waxaa idaa sakata markuu aamuso aamusadu waa tii marka dhoweyd ba aan soo haynayoo dee uu dhammeeyo weeyaan markaas almuadinu muadinku biluulaa min salaati lfajri ay biluulaa waa min aluulaa weeye oo bacnaamin aan kaba dhigano oo biluulaa ay min aluulaa waa min almunaadaati luulaa dhawaaqa hore ee min salaati lfajri salaada subax dee lisalaati lfajri uba sugnaaday ee salaada subax loo aadaamaya markuu kaba aamuso uu dhammeeyo qaama wuu kacayey oo fa rakaca wuxuu tukanayey ragcatayni laba ragcadood oo khafiifatayndod buu tukanayey qabla salaati alfajri salaada subax horteed bacda an yastabiina alfajru intuu waagu caddaaday dabadeedoo markaa waagu baryey uma dajaca wuu jiibsanayey calaa shiqihi dhinaciisa alaymani midig xataa yaatiyahu ilaa uga imanayo almuadinu muadinkii liliqaamati waa isagoo ogeysiinaya dee in salaadii waqtigii la aqiimayay gaadhay oo dadkiina ay joogaan bal xadiidkan cibaaraad baa kolley joogsi yar leh maxaa uu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam idaa sakata markuu aamuso aamuska halkani waa dhammayntii almuadinu muadinku bilulaa bal bada waxaan macnaacan baan kaba dhigaynaa sakata canhu markuu wixii u ka aamusuu kaba tago ee bimacnaa mid maahaba sakata almuadinu biluulaa can iluulaa weeye walow lafdiga alaadaan uu lafdi mudakara yahay dee ti almunaadaat imika haddaan kuma fasirno oon kuma awilno dee waa macnaha waa inoo soo baxayaa taaniifkiie waa dhawaaqa hore ama aadaanka hore ee min salaati lfajr kaba mida xadiidka bal waa marka uu dhammeeyo aadaankii hore ee muadinku aadaamaye salaada subax u sugnaaday ayuu rasuulkii ilaahay tukanayey labada ragcadood aadaankii horena waxaynu soo aragnay imika bal bilaal markaa uu aadaamayey waqti dee ninkii xataa salaadiisii witriya khatimanaya waa waqti uu tukado bal xataa hadduu markaa tooso uu ka gaadhsiiyo intaa dee inagana waaba faariqweynoo ruuxu markaa salaadiisii habeenimo uubaba kici karee waaba taasoo kale oo waqtigaa cuntadiiyana ay ruuxa u bannaan tahayoo markaa labada ragcadood ee subaxa ka horeysa sunnihii subaxa waqtigaa lama tukado lama tukado laftigana bil uulaa waa tan aynoo dhacday haddaba bil uulaa waxaa looga jeedaa imika halkan waa aadaankan la aadaamayo cinda dukhuuli lwaqti markan waqtigu galo aadaanka dambe ee la aadaamaya taas baa ujeedadu ay tahay dee waxaana loo yidhi imika ka hore loo yidhi iqaamadu waa tan imikaan kaba soo waxbaaxnay bayna kulli aadaanayni salaad iqaamadana aadaan waa la yidhaahaa oo waxa weeyaan marka la tatniyada ah laba idhaaha aadaankuna waa aadaankii hore haddaba aadaankan hore waxa weeyaan imika marka iqaamadii loo eego kii hore uu noqonaya iqaamadii marka loo eego walow haddaan kii ka horeeyey u eegna kii labaad uu noqonayo bal markaa aadaankan hore la sheegaya waa aadaankan la aadaamayo waqtiga salaadu galay xadiidkan unmaahay axaadiid kale ay kuba timi iyadoo aadaankan hore waqti ama aadaankan waqtiga salaadu galo la aadaamayo waqtigu galo la aadaamayo loo jeedo oo haddana al-uulaa lagaba cabiray bal markaa sababtuna waxa weeyaan iqaamadiibaa iyadna aadaan ah marka iqaamadii loo eego wuxuu noqonayaa imakayn ka horuu noqonaya bal dee meel dambe inooguma imanaysa jumcada marka la joogo kale cumaan wuxuu sidiyaadiyey aadaanka saddexaad dee meeshana laba aadaan ubaa jire iqaamadii baa lagu daraya oo markaas saddex kuma noqonaysa marka jaanibkaa leega haddii kale laba aadaanubay noqonaysa aadaankii waqtigii rasuulka ilaahi jiray iqaamadiiyo kanuu isagu kordhiye marka halkan oo kale ishtibaah baa ka yimaada axaadiid baa waxa kuba timi kitaabkeenna kuma sugna axaadiidaase waa yaar ishaaraya un waxay kuba timi iyadoo markan asalaatu khayru min annowm dee waatan aadaanka subaxda waata lagu daro bal markaa waanay ku jirtaa axaadiida qaar sida xadiidkii abi maxduurana waxaa kuba sugnayd markaad aadaanka hore joogto dheh asalaatu khayru min annowm aadaanka hore markaasaa deeta waxay noqotay in dee kolley dad kala duwan yaan odhan un dhalinyaro yaan odhan dee mandiqada yaan ee sheegin xataa rag dee musanifiina qaarkood baha laba yidhaahe inay lafdigan intay dee aadaankii hore uun kaa hore kaba wada fahmeen ayagu kuba tegeen oo yidhaahaanba asalaad khayru min anoom waxaa la raacinayaa waa aadaanka hore fajriga ka horeeya kan dambe ma laha kolley waana arrin khadaa weeye oo kan dambe ma laha waxa weeye aadaankaa hore xadiidkaa kuba yimi maxduura marna rasuulka ilaahay laba aadaan muu barin aadaan iyo iqaamuu baray ee waxa weeyaanun waa aadaankan hore waqtiga la aadaamaya kaas bay al-uula kuba xambaarnayd oo waxyaalaha inooguma xambaaraya waxaa ka mida xadiidkan aan hayno axaadiid kaloo saxiixa muslim iyo musnadka imaam axmed iyo dhacdo kala duwan oo ay timi marka aadaanka hore la aadaamo kii loo jeedayna rasuulka ilahi baa labada ragcadood tukanaya oo kale iyo baltan alfaado kaloo yimi waxaa loo jeedaa un kanba weeye bal taasi waa khilaaf kale labada aadaanba miyaa la wada odhanaya mise ka dambea laguma daynaya oo madhabka shaaficiyadu iyo siay raajix yeelaan labada aadaanba in lagu wada darayo ay ma kala qaadaa haba jireene laakiin waxaan leenahay lafdigan imika aluulaa halkan inoogu sugan waa aadaankan waqtigu markuu galay saxiixa muslim iyo musnadka axmedna axaadiid kalea kuba sugan oo iyadoo aluulaa iyadu ay timi ay tahay in aadaankan imika dee markaynu idhaa aadaanka dambe aan odhanayno ama marka waqtigu gale laba aadaamayo markaa waxaa aluula loo yidhina ama alawal ay u timina iqaamadii marka la eego dee kii horeu noqonaya iqaamadii ka hore markaa bal waxaan leenahay alfaadaha xadiidkaa kale kuba yimi ee kutubta sunanta barhkood dhacay ee aadaanka hore marka ay tahay in asalaad khayru min anoom laba yidhaaha ay tahay ee markaa dadka qaarkoodna ay kuma fasireen inuu aadaankaa hore yahay wax dee nas iyo wax sariixa halkan iyo wax daliilo taasoo cadoo kuba sugan in kaa hore un laguma daynayo ma jirto bal waxaad dhici karta aadaankii dee waxaweyaan abumaxduure iyo unbaaba kuba sugnaa in kan bilaaloo kale kolley waxaa dhici kartaba inay isagiiyo maktuum markii hore inuu bilaalka horeba aadaami jiray ama aanu jirinba ka dambe markii dambe dee markaa kan dambena laba jideeyey laba kaba dhigay aimada qaarkood sida ibnuqadaan iyo waxaabay leeyihiin rabadaanubay tahay laakiin taasna ma lihin oo labada aadaanba way wada jiraan bal muhimku waxa weya lafdigan aluulaa inoo yaala waa aadaankii dambe alfaado kala duwan oo iyadna axaadiida saxiixa inoogu timina way jiraan xadiidkaa bal maalan asalaad khayru min anoomna lafdigaa kuba yimi alwal dee maaha uun wax sariixa oo ku cad in kaa hore loo jeedo waayo intaasoo xadiidoo kala duwan baan arkaynaa oo alawal u markaa yahay kan iqaamada ka horeysa markaasna bal taasna weeye iyadna markaa halkaas maaha arrinkaasi waxna soocadoo laba yidhaaho aadaanka hore u nooyo kan dambe laguma darayo taas iyada taasi ma aha bacdigood ha kuba tageen dee khaasatan raggaa hore war uma hayo laakiin dee dad markaa waqtigeena kuba dhawaaya ha kuba tageen bal markaa maxay caaisha tiri markaa muadinku aadaankaa dhammeeyo dee waana cinda duluuc ilfajri buu aadaamaya soo maaha rasuulka ilaahi laba ragcadood buu tukanayay ha tukadee maxalushaheedku alkaynay man inta darir qaamaytee uma dajac calaa shiqilamin markaaba muu baxayn waa jiibsanayay dhinaca midig buu u jiibsanayay markaas ilaa inta muadinkii kaba imanayuu leeya waqtigii iqaamada gaadho markaa uu ogeysiiyo ayuu baxaya rasuulka ilaahay sunnihiisiina waa dhammaystay markaa maxaa jirta oo rasuulka ilaahay jiibsigiisan waa iqaamad sugitaan uu sugayo oo markaa ruuxii aqalkiisa dee iqaamadii kuba sugay saasoo kale ama imaamkii hadduu kuba sugo masjidkii laba jaariyo inta waqtigu gaadhayo uu halkaa kuba sugoo kale dee waaba tan baabka inooguma sugan tahaye intidaarkii iqaamadu maxalu shaahidku uma dajaca calaa shiqi laymani xataa yaatiyahu lmuadin taas bay tahay baabun bayna kuli aadaanayni salaatu liman sha waa xadiidkii makaan kaba soo baxnay laqba un mooye wax kale uma yeelanayno xadaana cabdullahi bn yaziid qaala xadaana kahmasun kahmas bnu lxasan baan ujeeda can cabdillahi bni bureydata can cabdillahi bni muqafalaeg markii dhaweyd cabdillahi bni bureyda in waxa weeye waa kan imaka ibnu bureyd aan soo aragnay waa tanaan leenahay dee isagu nin kaleba inooguma sugna kamas ibnulxasanna waa nin taabiciy oo taabiciintii yaryarayd kaba midoo hiqaa kutubta lixdaaba riwaayo ku wada leh ama cabdullaahi ibnu yaziid waa nin marka la eego sheekhyada bukhaari ragga ugu waaweyn buu ka mid yahay ragga kale oo dhammi walow kutubta lixdaaba riwaayo ku leeyahy waa nin muqri ahaayo malaa toddobaatan sanood inka badan maka uu fadhiyo dee meela isagoo dadka qur-aanka baraya waa cabdullahi ibnu yaziid almuqri abuu cabdiraxmaane bal waxaan leenahay waa atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey waa kan taabici buu kaba warinayaa kolley muslim oo kale tani uma suurtagal aha inuu nin saasa laba kulmoba umadii suurtagal ahaybo waxa weeye taas dadka taabiciintii soo gaadhay wax kama warina bal waxaan leenahay bukhaari buu sheekhadiisa ragga ugu waaweyn kaba mid yahay inta kale oo dhammi waa waasida weeye oo marka la eega waqtigu dhintay iyo intaas ragga kale cidi lamay kulmin wuxuu yihi bal markaas cabdillahi bni muqfal qaal qaala nabiyu sala allahu caleyh wasalam bayna kuli aadaanayni salaatun laba aadaan oo kastaba salaad baa u dhaxaysa bayna kuli aadaanayni salaatun uma qaala fi ahaaliati liman shaa waa xadiid iminkaan kaba soo baxnay laakiin riwaayadan waxay noo kordhinaysaa tii hore waxay bayna kuli aadaanayni salaatun alaaan liman shaa oo waxaaba daahirkeedu ahaa inuu rasuulkii ilaahay saddexa goorba liman shaa raaciyey bayna kuli aadaanayni salaatun liman shaa dee taas laakiin riwaayadan baa waxay noo caddaynaysaa markii hore labadii goor hore inaanay la socon markii saddexaad rasuulkii ilaahay liman shaa raaciyey dee si inaanay waajib ahayn dadkii uguba caddeeyo waa markii saddexaad buu yidhi labadii gooree hore bayna kuli aadaanayni salaatun ee markii saddexaad ee weliba bayna kuli aadaanayni salaatun dabadeed ayuu liman shaa yidhi baabun baabu man qaala baabu bayaani man qaala liyuadin fi safari muadinu waaxidun kole baabkaan ku daynaa casharka bal ha aadaamo ciddii tidhi safarka markay noqoto muadin keliya oo waxaan aragnay xadarkii oo kale waa kan madiina rasuulka ilaahay laba muadin lahaa dee walow masaajidu ta aanay wada lahaynba bal markaa safarkii marka ay tahay dadkii waa dad meel wada joogo oo kale aadaag dee waana dadkaa wada safarkee kolkola maydooan iska wada guday adigu meeloo uma baahna aadaan labaadee yidhi muadin keliyaun haba aadaamo taas bal ciddii tidhi wixii mustanadkoodu ahaa ayuu baabkeedii yahay koleyna ibnu cumar baa lasoo naqliyay sanadku waaba saxiixe inuu subaxa isagoo safar ku jirana labadan aadaan uu aadaami jirayoo xadar iyo safarba uu kala farqinayay oo uu simaya isagu laakiin xadiidku inoo keeni doono sidee tafriqada kuba sugan oo wuxuu yihi xadaثna mcl bn asadi qaal xadaثna whayb can ayuba can abi qilaawata can malik bn اlxwayrisi waa xadiiduu soo celcelin doono dhow markaa kolay baabkan ka dambeeyana aan ku arki doono abwaab kalena aan kuba arki doono haddii a la yidhaaho wahaybkana wahayb ibnu khaalid baa la yidhaha kolleyna ishtibaah ma jiro waa wahayb wax la yidhaha ninkaasunbaaba jira waa nin atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweyn oo hiqaa nin kalaa jiro la dabaqo uun ah isna hiqa a caabid ah oo wahayb ibnulwardi la yidhaah laakiin ninkaasi muslim iyo kutubta kale ku sugan yahay kitaabkeenna kuma sugnaa muslim oo kale labadoodu way yimaadaanoo meella way wadagelayaanoo ishtibaah waa yimaadaaye bukhaari waa wahayb ibnu khaalid uun ama wahayb ibnulwardi ninkaas hiqada ee caabudka isagu kitaabka riwaayo kuma laha mucallim ibnu asadna waa nin hiqa oo ninkii kale bahs ibnu asad walaalkii weeye wuxuu yihi maalik ibnu lxuwayrid ataytu waan nimi annabiya sala allahu calayh wasalam fii nafarin koox anoo kuba ka mid ah labaataneeya ayay ahayd min qowmi min qowmi tolkay kaa mida reer bani layth weeye waa reer kinaana kolley waqtiyadii rasuulka ilaahay tabug ku baxayeyna waabay ahaydba markaasaanu u nimi buuhi fa aqamnaa waanu nagaan cindahu agtiisa waxaan ku nagayn cishriina leylatan labaatan habeen wa kaana wuxuu rasuulka ilaahay raxiiman ku naxariis badan oo rafiiqan dhimrin badan oo dadka wuxuu dabciyo oo u sahlo rafiiqan raqiiqanna malaa riwaayaadka qaarkood way kuma yimaadaan ama ruwaadda qaarkood iyo aan riwaayoba odhanin oo ah qalbi jilicsanba markaa laba yidhaha rafiiqan falamaa ra'aa markuu arkay rasuulkii ilaahay labaatan iyo habeenna way la joogeen shawqanaa xiisoodka iyagii aan u xiisoonay ilaa ahaaliina eheladayadii inaan u hilownay dadka iyaga bacnaa aan u xiisoonay dadkii aanu kaba nimi ayuu qaala yidhi irjicuu laabma dee waqtigii hijiradna waa dhammaaday waa fadxumaka dabadeed marka laabma oo fakunuu ahaada fiihim ay fii ahaaliikum dadkii ehelkiinii dhexdooda kuba sugnaada wacallimuuhum bara oo dee waxaa barateen labaatan habeen oo dhanna way la joogeen rasuulka ilaahayo intaa isaga la joogeenoo ay dee waxyaalo kala duwan ay barteen wasalluu tukada waa xadiidkii ah ay kuba sugnayd wasalluu kamaa ra'aytumuunii usallii waana riwaayad ay noo dambaysa haddii ala yidhaha tukadoo saa ay ugu aragteen anoo u tukanaya faidaa xadarat isalaatu salaadu markaa waqtigeedu galo falyu-adin lakum axadukum waa intay sii socdaan mid idinka idinka mid haydiin aadaamo macnaha kan aadaan labaad iyo taa muu sheegin dee salaadihiina imanka halkan kala qaad la kala farqiye may jirin oo kan bal mid idinka idinka midi tan iyada muu kala fadlinoo aadaankii dee da iyo wax looma eego walow dee jaanibkii sawdkii wax loo eegayo fal yu-adin lakum axadukum mid ahaan haydin aadaamo waliya ummakum haydin tukiyo akbarukum waa xagga da-da ka idinku weyne waa shay dee laysgu kala horreysiyo xaggii cilmigii iyo fiqigii ama qiraa'adii inbay rasuulka ilaahay la wada joogeen cilmi bay wada qaateen waa dadka labaatanka habeenee mutafariqiinta uu ahaa rasuulka ilaahayna wax kama qaataanoo waa laysku dhowaa ama waa la sinaa dee waa la kala fahmo badnaanayaaye markaa sidaa daraaddeed da-diiba ku kala horreysiyo ka idinka idinku weynaa bal haydin tukiyo bal matalan taasba weeye bal daahirka xadiidku waa marka ay tagaan reerkiina wuxuu yidhi fakunuu fiihim wacallimuum oo safarba markaama noqonayso laakiin riwaaye inoo dambaysa ayaa wuxuu ishaari doonay riwaaye inoo dambayso idaa antumaa kharajtumaa faadina marka aad baxdaan dee mid ahaan haydin aadaamo taasoo bal markaa waxa weeyaanun markay safarka noqoto waxa weeye dee waxaan loo baahnaynba beledkii dee waxaaba loogu baahnan karaa muadin wax kaba badan waa dad meel wada jooga muadin keliya kuba wada filan weeye laakiin waataa ibnu cumar aan kaba soo noqona saxaabiga itibaaciisu badnaa inuu markay subaxa noqotona laba dee waxa weeyaan aadaami jiray laba aadaami laakiin dee waaba hadduu doono waa mid keliya se laftigu imanka subax kuma koobna magaaladii haddii laba muadin loo baahdo kolkoloo in looma baahdo iyo xadarkii safarkii dee ruux keliya kuba wada filanoo bal ciddii tidhi oo kollay waa xaajaday kuba xidhantay dee waqtiyadooda hore culimmadu yar baxsinayeen in kolkol beledku hadduu weyn yahay si midba jiha inuu masjidkii mar keliya laga wada aadaamo si loo gaadhsiiyo maanta xaajadaasi ma jirto dee mukabiraadkan sawdkaa jira oo dad mar wada aadaama oo laba ah ama waxyaalahaasoo aimadii hore ay kaba hadleen oo halkana ay kolkol soo qaataan maanta xaajadaas inaga iyo baahidaasi maba jirtee dee waxa weeyaan kolley masjidkii muadin keliya waa yeelan karaa e haddii loo baahdana laba waa yeelan karaa ama subax ha noqoto ama dee iyagoo isbababdela haba noqotay baabul aadaani lmusaafiriina wallah subxaana wa tacala aclam